أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroon dagaal u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyo sidoo kale sahayanada yuhuudda ayaa maalintii lixaad socda iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay soo adeegsanayaan gataalo culus rababka xilliga guga ayaa ka curtay qaybo ka mida wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey mukhayam tacliimi ah oo uu u qabtay ardayda wilaayaadka islaamiga khasaare nafeed ayaa ka dhashay duqeyn diyaaradaha daroonka ay ka geysteen deegaan ka tirsan dalka jabuuti xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa ansixiyey dastuur cusub oo ay yeelanayso kooxda riddada soomaaliya kaasoo ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasiyiinta mucaaradka howlgallo lala beegsada cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dabgeystay khasaare kala duwan ayaa ka kaxay dhismo ay degganaayeen qoysas soomaali ah oo ku yaala dalka vilan intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu door karoona haatanna u diyaar garooba warkii dunidoo dhammaystiran dagaal u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyo yuhuudda ayaa socda maalintiisii lixaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay soo adeegsanayaan gantaalla culus faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen caliyare maalintii lixaad oo xiriir ah ayuu galay dagaalka ka socda mandiqada loo bixiyey bariga dhexe ee u dhexeeya dowladda maraykanka maamulka yuhuudda iyo dowladda iiraan iyadoo duqaymo xoogan ay dhinacyadu isweydaarsanayaan qaraxyo aad u xoogan ayaa laga maqlay magaalada tehraan iyo magaalooyinka kale iyadoo maraykanka iyo yuhuuddu ay sheegeen inay beegsanayaan xarumaha nidaamka dalkaasi qaraxyo aad u xoogan ayaa laga maqlayaa magaalada tehraan iyo magaalooyinka kale iyadoo maraykanka iyo yuhuuddu ay sheegeen inay beegsanayaan xarumaha nidaamka dalkaasi dhankeeda dowladda iiraan ayaa iyadana qaaday mawjado weeraro loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado daroonis ah qalabka digniinta bixiya iyo qaraxyo ayaa laga maqlay magaalooyin ay ka mid yihiin talaabiib xayfa iyo qudus ee yuhuudda xooga ku haysato iyadoo maanta gentaal uu ku dhacay goob aan sidaa uga fogeyn garoonka diyaaradaha bengurion magaalooyinka cumaan iyo dooha ee caasimadaha waddamada qatar iyo urdun ayaa iyagana laga maqlay jugta qaraxyo xooggan oo ka dhashay sawaariikhda iiraan iyo diyaarado daroonis ah dhanka kale kumanaan ka tirsan kooxaha kurdiyiinta ciraaq ayaa la sheegay inay bilaabeen weeraro dhulka ah oo ay ku gelayaan gudaha waddanka iiraan sida uu sheegay sarkaal maraykan ah oo la hadlay fox news inkastoo maamulka kurdistaan ee ciraaq uu beeniyey sidoo kale sarkaal ka tirsan isbahaysiga xisbiyada kurdiyiinta ee iiraan ayaa sheegay in warka sheegaya ciidamada kurdiyiinta ay weeraro dhulka ah ka bilaabeen gudaha iiraan aysan waxba ka jirin oo ay yihiin been abuur aan sal iyo reeb toona lahayn ururka xorriyadda kurdiyiinta iiraan oo ah faraca iiraan ee xisbiga shaqaalaha kurdistaan b k k ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ugu baaqeen kurdida iiraan inay soo baxaan oo ay ku biiraan safka dagaalka oo ay ugu yareen mid ay xorriyad iyo madax banaani uga raadinayaan gobolka kurdida ee dalka iiraan mahadsaned caliyare rababka xilliga guga ayaa ka curtay qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya rababka xilliga guga ayaa ka curtay deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayaadka rababka ay ka da-een waxaa ka mid ah hiiraan bakool baay jubbada dhexe jubbada hoose iyo gedo magaalooyinka sida gaarka ah ee raxmadda allaha uga hortay waxaa ka mid ah bug aqable deegaano u dhexeeya garas weyne iyo rabdhuure deegaano hoostaga degmada bardaale jilib bu-aale deegaano hoostaga degmada badhaadhe sidoo kale wuxuu roobka biyodhigay oo waraha buuxiyey uu ka da-ay deegaano u dhexeeya gadoondhawe iyo yaaqleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee gado iyadoona roobabkana ay imaanayaan xilli abaar darin ay ka jirto wilaayadka dalka soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey mukhayam tacliimi ah oo u qabtay ardayda wilaayaadka islaamiga soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkan cusmaan dhuubow maalmo ay wada qaadanayeen casharo aqoon kororsi ah isbarasho kala faa'iidaysi sidoo kalena ay dheer tahay dalbarasho ayaa la soo gebagabeeyey muqayamkii tacliimiga ahaa ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta u qabtay ardayda goobaha waxbarasho ee wilaayaadka islaamiga ah gebagabadii mukhayamka ayaa waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan kuwaas oo kelimaad kala duwan ka jeediyey xafladda sheekh jaamac cabdisalaan ayaa kelimad wacdi a u jeediyey ka soo qaybgalayaashii xafladda mukhayamka ragga halkaan fadhiya waa raggii qaybta waxbarashada ee macrifada ku mashquulsanaa ama ka shaqaynayay baranayay waxaynu ogsoonahay macrifadu wax kasta oo la bartaahi ama waxbarashada wax ku oolkaahi dariiqa cisiga iyo sacaadada wey qof walba wuxuu ku qiimaysan yahay wixii uu yaqaan qiimaha waxa uu bartay ay leeyihiin buu ku qiimaysnaanayaa qof maamulaha mukhayamka ayaa dhankiisa ka warramay muddadii uu socday iyo waxyaabihii ay ku barteen ardayda xafladan ikhtitaamiga ah mukhayamka tacliimiga ee labaad kaas oo bilowday maalin isniin ah shanta bisha ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo toddobo mukhayamkan waxaa loo qabtay dhammaan ardayda madaarista iyo macaahidda ee wilaayaadka islaamiga waana kiisa labaad mukhayamka waxaa jiray kelimaad ay ardayda jeediyeen muddadii ay socotay xafladda waxaa ka socda walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa halkan isugu nimid inaan ka qayb qaadano muqayamka sayfiga ah inuu qabtay maktabkeena maktabka tarbiyada iyo tacliimka waxaan ka codsanaynaa in mar walba uu nagu soo celceliyo mujmuco ahaan mujmucada muscab bni cumiir ayaan ka tirsanaa oo kaalinta labaad ayaan galay waxaan abaalmarin u helay lacag dhan boqol iyo konton doolar waa ilaahay subxaana wa tacaala fadligii anoo maha idhaaraw daawud sheekh ibraahim ku socda walaayada islaamiga bakool bogaga shahaadinasa kafaraasana maasha allah boqolkiiba boqol muqayamku maasha allah waa noo dhammaaday alxamdulilah muqayamkan niin dhammaaday faraxsana shahaadinasi maasha allah waxaa ka socdaa walaayada shabeellada hoose waxaa noo soo dhammaaday muqayamka asayfiga badana ka faa'iidin shaadaad badana noola sameeyey musaabaqooyina noola sameeyey waxaan ka faa'iidnay faa'iidooyin badan tabatarbiya waxaan ka codsanaynaa mar walba inuu noo soo celceliyo magay mayba dhaarey cajaam kuulishow mayba kooy gobolka baay gaaraam degmo fulaayo kooy mukhayamkaas mayba ku faadne walbadan ku faadne
anagoo ku socdo wilaayada gede dad badan ka faa'iiday aan hadda waan rajeeyaa guulo ayaan rajeeyaa wilaayada aan ka socda waa wilaayada islaamiga hiiraan qayamka waxaan ku qaadan kitaabo kala duwan maktabkana waa ka codsanaynaa maktab tarbiya iyo tacliim inay mar walba noo soo celceliyaan waxaan ka socdaa wilaayada juba sufla gaar ahaan magaalada jamaame wax badan ayaan ka qaadnay wax badan waan ka faa'iidnay wax badan waxaan rajaynaynaa in lagu soo celceliyo insha allah sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo soo xiray mukhayamka ayaa dardaaranno dhinacyo badan ah u jeediyey dhammaan ardaydii nasiibka u yeelatay inay ka soo qayb galaan mukhayamka waxaad ogaanaysaa ilaahay wuxuu inoo sheegay dadka cilmiga leh ee wax bartay iyo kuwa aan wax baranaysa sineen ilaahay wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay sima yihiin jawaabtu waa maya safar dheer yaad soo jiirteen waxaad u soo socoteen waxay ahayd inaad cilmi kordhisataan sharci ah wax badan yaad ka kordhisateen ood ka faa'iideyn oo cilmi leh oo idinka dhexdiinna oo isbarta ah ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed way idin wada filanayaan oo khayr yaa laydinka sugaya ardadiinna faraha badan waxaad tihiin berri qiyaadadii ummaddan usoo bixi lahayd hogaankii ummaddan waxaad tihiin hadduu alla idmo culammadii beri ummaddan ilaahay diinkiisa bari lahayd ummaddiyaa tihiin marka ummaddiinna waa idinku tashanaysaa hooyooyinka iyo aabbayaashiida dhalana waa idinku tashanayaan oo waxay idinka sugayaan wanaag iyo khayr aada la timaadaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaa idin sugaaya dalkii iyo dadkii iyo diintii aadin sugaysa oo dhammaantoodba u baahan inaad ilaalisaan badbaadisaan xifdisaan jiilka idinka dambeeyana insha allahu tacala aada gaarsiisaan min nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ilaa yowmina haada diinkan jiilba jiili u dhiibaya markii la soo weeraro cadow uu soo weeraro rag yaa ka difaacaya markay barasho iyo cilmi in dadka la gaarsiiyan oo ragaa u taagnaayoo diinka dadka gaarsiinaya kaalintiina idinkana waxaa rabnaa insha allahu tacaala hadduu diinku difaac u baahdo inaad ka soo baxdaan haddii diinku u baahdo in dadkii la baroo la gaarsiiyana inaad kaalintaa ka soo baxdaan ayaan idinka doonaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala muqayamkii inoo soo socday safarada dheerdheerna looga yimid saacaddan laga bilaabo insha allahu tacaala wuu inoo xiran yahay ugu dambeyn abaalmarinno ayaa la siiyey kooxihii kaalimaha hore ka galay tartamadii u dhexeeyey ardayda waxaa sidoo kale dhammaan ardayda la siiyey shahaadooyin ku saabsanaa ka soo qaybgalkooda mukhayamka tacliimiga ah
khasaare nafeed ayaa ka dhashay duqeyn diyaaradaha daroonka ah ay ka geysteen deegaan ka tirsan dalka jabuuti faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdilqani maxamed inta la hubo ugu yaraan afar caruur ah ayaa dhimatay halka tiro intaa ka badan ay dhaawacmeen kadib duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday gobolka canfarta ah ee dalka jabuuti mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ridada jabuuti ayaa xaqiijiyey dhacdada waxayna sheegeen inay goobta weerarku ka dhacay ay ku nafwaayeen ilaa afar caruur ah halka tiro kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen xasan maxamed xasan oo ah xeer ilaaliyaha guud ee jabuuti ayaa sheegay in carruurta ku geeriyoodeen qarxa laga soo calaamadiyey deegaanka dhikil ee hoostaga gobolka canfarta dhacdada weerarkan ayuuna ku tilmaamay mid murugo leh dowladda jabuuti ma aysan bixin faahfaahin intaas ka badan waxayna ku gaabsatay in goobta u dirtay koox baaritaan oo loogu talagalay inay ogaadaan sababta keentay qaraxa dhankiisa ururka sheegta inuu u doodo xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey in qaraxa jugtiisa laga maqlay koonfurta jabuuti uu ka dhashay duqeyn ay ka dambeysay diyaarada nooca aan duuliyahan lahayn ee daroonta loo yaqaano wuxuu ururka intaa ku daray in laba ka mid ah carruurta oo ka koobnaa wiil lix sano jir ah iyo gabarh toddoba jir ah ay islaa goobta ku dhinteen halka labada kalena ay u geeriyoodeen dhaawacyo daran oo soo gaaray waxaana dhimashada carruurta dambe loo sababeeyey inaysan helin daryeel caafimaad oo degdeg ah wararka qaar waxay sheegayaan in xilliga weerarku dhacayay ay carruurtaas xoolo daajinayeen marka laga soo tago afarta carruur ee weerarka lagu dilay waxaa duqeynta ku dhaawacmay lix kale kuwaas oo mid ka mid ah xaaladiisa laga dayrinayo ururka xuquuqda aadanaha ee dhacdadan ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in weerarkani yahay duqeyntii lixaad oo muddo lix bilood gudahood diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonisku ku beegsadaan dadka reer guuraaga ah ee gobolkaasi ku dhaqan dadka ku dhaqan gobolka canfartu waxay rumaysan yihiin in xukuumadda jabuuti ee uu madaxa u yahay keliya taliya ismaaciil cumar geeleh ay si gaar ah u takoorto dadka canfarta ee ku dhaqan gobolkaasi waxay dhacdadan ku soo beegmaysaa xilli bishii februari ee sanadkii tagay dowladda jabuuti ay sheegtay inay koox mucaarad ah ku bartilmaameedsatay meel ku dhow xuduudda kala dhexaysa etoobiya halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed askari oo ka mid ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda iyo dad rayid ah oo tiradooda si rasmi ah loo shaacin mahadsaned cabdilqani xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa ansixiyey dastuur cusub oo ay yeelanayso kooxda riddada soomaaliya kaas oo si weyn ay uga soo horjeedaan siyaasiyiinta mucaaradka faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen marwan maxamed kulan ay shalay golaha dawaaqiidda riddada ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayay ku sheegeen inay meel mariyeen dastuurgaaleedka kooxda riddada ee cusub kaasi oo ay ku bedeleen kii hore arrintaasi ayaa abuurtay khilaaf iyo buuq hor leh oo ka dhex aloosan mucaaradka iyo kooxda riddada ee xasan gurguurte waxaana durba arrinkaasi ka hor yimid oo ka soo horjeestay golaha mucaaradka ee mustaqbalka ah oo ay qayb ka yihiin puntland iyo jubbaland bayaan ka soo baxay mucaaradka ayaa lagu sheegay inuu waxba kama jiraan yahay dastuurka ay maanta ansixiyeen baarlamaanka riddada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan mucaaradka ayaa u sheegay warbaahinta mowqifkooda ku aadan dastuurka uu baarlamaanka riddada ansixiyey waxaan kaloo caddaynay in habraacii dastuurka lagu ansixinayo dhan la jebiyey iyo xeerarkii baarlamaanka oo maanta sida meesha laga sheegay labaatan sanatar iyo boqol iyo kow xildhibaan ay ka maqnaayeen golaha sida la sheegayna la faafi doona magacyadooda taasoo macnaheeda yahay kooramkii laba meeloodka ahaa inuu jaban yahay asagani oo lagu ansixi lahaa dastuurka asagana waa jaban yahay siyaasiyanna marka waa u jaban yahay oo maamullo sida la sheegay laba dowlad goboleed madax hore qaran oo madaxweyneyaal ra wasaarayaal isugu jira hogaamiyaal siyaasadeed iyo waxaa ka maqan konton xildhibaan ka badan oo loo diidaba inay baarlamaanka ka qayb galaan waxaan kaloo ognahay in tahriib qardajeex laaluush guri ku garaac jabsi in lagu ansixiyo dastuurkaas dastuuraan heshiis lagu ahayn oo heshiis siyaasadeed ahayn oo xeerarkii iyo habraacii dastuurka uu qorayay iyo baarlamaanka aan waafaqsanayn kooramkii lagu ansixi laha aan waafaqsanayn kaas dastuur ma noqdo wuxuu noqonayaa keliya xaanshi meelaha la wareejinayo waxaa maalinba maalinta ka dambaysa cerka isku sii shareeraya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya murtadiinta xilli muddo laba bilood ah ay u haarsan tahay xasan gurguurtay oo muddoxileedkiisii uu dhammaad yahay maasanid marwaan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qarax ah waxa ay la beegsadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan waxaana jira khasaare cadowga gaaray dhanka kale wilaayada gedo qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada baled xaawo ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah ugu dambeyntiina dabgeystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay dhismo ay deganaayeen qoysas soomaali ah oo ku yaala dalka finland faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed haya yaasir wararka ka imaanaya magaalada faantaha ee dalka fiinland ayaa sheegaya in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dab xooggan oo ka kacay dhismo ay qayb ka degganaayeen qoys soomaaliyeed dabka ayaa la soo wariyey inuu ka bilowday guri uu degganaa nin caddaan ah waxa uuna ku sii fiday dhismaha ay degganaayeen qoyska soomaaliyeed taasi oo keentay dhimashada shan qof oo ka mid ah qoyskaasi inta la xaqiijiyey waxaa dabka ku geeriyooday hooyada iyo aabbaha qoyska iyo saddex carruur ah oo ay dhaleen oo sideed jir ugu weyn yahay waxaana keliya dabkaasi ka badbaaday ilmo yar oo ka mid ah qoyska dabka uu dhammeeyey goobjoogayaal ayaa sheegay in dhacdada loo xiray ninka caddaanka ah ee dabka uu dhankiisu ka soo bilowday waxaana looga shakisan yahay inuu dabka si walakaca u horiyey dabkaasi nin sarta la degan oo guriga ka hooseeya degan ayaa maxaan ku dhahday dabku ka kacay kadibna sartoo dhan buu wada gaadhay markaa qoyskaas soomaaliyeed aabahood iyo hooyadood iyo saddex ciyaala ayaa ku dhintay halka ilmo yaroo iminka dhashay beri dhoweydna uu ka badbaaday hase yeeshee dabkaa dhacay ninkaa cad ayaa loo hayaa dad waxgaadan way jiraan oo dad cisbitaalkii la geeyey laakiin sida ilaa iyo iminka xogtaan hayno badi dadka kale way wada caafimaad qabaan ilmaha yaroo isna iminka cisbitaalka ku jira mooyaane weli walaal baaritaanka wuu socdaa laakiin jaranjarta gurigooda way kasoo baxeen markaa qiiqii iyo wixii baa ka toorroonaaday bishii oktoobar sanadkii laba kun labaatan iyo saddex ayay ahayd markii sidan oo kale dab ka kacay guri ku yaal magaalada fantaa ee hoos tagta caasimadda fiinland ee lisinki ay ku dhinteen hooyo lagu magacaabi jiray sahro macalin ibraahim iyo afar carruur ah oo ay dhashay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen yaasir maxamed warbixintiisaas ayaa warkeenii duhurnimo maanta u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warka la mida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir